فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysada idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobada insha allah caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah colkii mudug oo cagaha wax ka dayay waraysi ku saabsan ciidamadii dowladda federaalka iyo maamul goboleedka galmudug looga laayay deegaanka camaare ee gobolka mudug xubinta dhuuxa qur-aanka oo ku dhaqan odayaasha gedo oo ka hadlaya arrimaha doorashooyinka wakhtigii loo qabtay in shisheeyuhu ka baxaan wadanka afghanistan oo soo dhow iyo shisheeye fara badan oo garoonka kaabuul ka dhoofaya iyo diyaarad helikobter oo ku burburtay wadanka mexico uu diyaar garoob dhegeystayaal barnaamijka dhox wareysyada oo faahfaahsan فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedka galmudug oo dhowaanahan duulaana ku joogay deegaano ka tirsan walaayada mudug ayaa cagaha wax ka dayay waxay u carareen dhanka deegaanka wasil deegaanada bacadweyne camaaro qaycad iyo kuwo kale oo ka agadhow ayaa iminka waxaa lagu maamulayaa shareecada islaamka dagaal doraad ka dhacay deegaanka camaare ee gobolka mudug ayaa waxaa si daran loogu xasuuqay ciidamada galmudug iyo kuwa dowladda federaalka ah markiibana waa ay carareen laakiinse dhufaysadii ay ku hakadeen oo duleedka bacadweyne ahaa ayay kasii baxeen arrintan waxay murug horli gelisay dowladda federaalka iyo maamul goboleedka galmudug waxaa laga cabsi qabaa in xarakada shabaab almujaahidiin ay ciidamadaasi weerarto amaba ay ka daba tagto islamarkaana ay isku sii fidiso deegaano hor leh oo gobolka mudug ka tirsan gobolka mudug ayaa si weyn waxaa looga hadlayaa ciidamadan dhufaysadooda ka cararay iyo weliba dagaalkii dhowaan ay ku jabeen ee ka dhacay deegaanka camaara nabadoon xasan axmed nuux quuri oo ka tirsan indhergaradka gobolka mudug ayaanu ka wareysanay dagaalka iyo weliba baaqa uu dirayo ciidamada dowladda federaalka ah asigoo sidoo kalena baaq u diraya qabaa'ilada deegaanka waraysiguna wuxuu u dhacay sida tan nabadoon xasan axmed nuux quuri marka hore waanu kaaga mahad celinaynaa in aad waraysigan naga aqbashay kusoo dhowow idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahad iskale intaa kadib idaacadda furqaanna waa ku dhowahay waana mahadsantihiin shaqaalaheeda iyo dhammaan ummadda ka shaqaydaaba waa mahadsan yihiin adeer waxaad kamid tahay indhergaradka gobolka mudug dagaal baa ka dhacay gobolka gaar ahaana deegaanka camaaro askar ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa galmudug ayaa lagu laayay goobtii dagaalku ka dhacay si guud dagaalka sidee baad u arkaysaan si gaarase askartii la laayay ma ku faraxdeen mise waad ka naxdeen
bismillaah adeer waa run shalay dagaal ayaa ka dhacay meesha la yidhaahdo camaara iyo soona bacadweyne dagaalkaasina wuxuu dhex maray ciidamada xarakatul shabaab almujaahidiin iyo ciidamada dowladda federaalka iyo galmudug iyo bias iyo bangaraaf wixii rabaanba ha loo kala sheegee ayuu dhex maray dagaalkaas marka meesha ka dhacay dhinac haddii laga fiirsho laba wejiyuu leeyahay labadiisa weji marka haddii lakala qaado dhinac haddii laga fiirsho horta meesha waxaa ku baaba-ay oo dhibaato badani kusoo gaartay ciidamadii dowladda noocay rabaanba ha ahaadeen dadka meesha ku baaba-ay marka jinsi ahaan dad soomaaliyeed weeye inay dad soomaaliyeed ayagoo ah si macno daraa ku baaba-aan oo ay difaacaan washington oo ay difaacaan mabda'a gaalada oo aysan wax aysan shaqal ku lahayn oysan milkigeeda lahayn difaacaan oo ay ku baaba'aan oo gabdho soomaaliyeed ku rag waayaan oo ciyaal soomaaliyeed ku agoontoobo oo ayaguna ay maaragtay dhibaatadaas ku dhacdo dad kaloo soomaaliyeed oo muslimiinana ay dhibaato u geystaan oo dadka ay barakiciyaan wejigaas marka laga fiirsho ka soomaaliyad ahaan waa maaragta wax laga naxo aadna looga xumaado ayna ficnaa laheed inay maaragta iska dhaafaan oysan barnaamijkaas gelin si kastaba ha u xumaadeene feker soomaalileeda hadday nimanku wadaan de dadku waa un soomaali laakiin waxaa dhibaataa inay feker shisheeye wadaan feker maraykan wadaan feker reer galbeed wadaan waxa ay wadaan iyo waxa ay difaacayaan iyo waxa ay ku dhimanayaan aysan soomaaliya shaqo ku lahayn qof kasta oo soomaaliya oo caqli lih wuu ka naxsan yahay meesha ay ku baaba'ayaan weji waa wejigaas dhanka kale haddii laga fiirsho dee inkastoo soomaali la yahay soomaali dee waxaa dadka u asala diin oo dadku inay dad muslima ahaadaan awalan ayaa la rabaa mar haddii muslinimadii marka laga tegey oo diinkii laga tegey oo saraakiishoodii si cad ay bannaanka ula taagan yihiin waxaan u soo duulnay inaan dadka muslimiinta seke aysan bixin oo seke laga qaadin ay si cad bannaanka ula taagan yihiin oo si cad markay igu yimaayaan ra'yada tawxiidka gubayaan oo si cad markay igu yimaadiin dadka sunnadu ka muuqata xirxirayaan oo si cad markay igu yimaadiin ay maaragtay leeyihiin annaga waxaan la diriraynaa shareecada islaamka oysan qarsanayna inay le'daan oon mid ka harin oo gaadiidkooda meesha lagu qaato oo naftooda ku dhammaato oo gurigoodii war xun u yeero oysan wax wanaaga helinna dhankaas haddii laga fiirshana ee waa wax lagu farxo waa cadow ilaahayoo haray soomaaliba ha ahaadeene dee soomaalinimada iyo diinkana hadda diinkaa asalahoo weyn dadkan diinta islaamka inay ku dhaqmaana loo soo dejiyey inay iyada ku dhintaana la rabaa waxa liibaan adduunyihii liibaan aakhire ku gaarayaan waa diinka marka markii labadan la isbarbar dhigo midda hore waxba maahan waxaa muhiimaddu tahay dadka muslimiinta iyo diinkooda iyo dalkooda iyo adduunyadooda iyo nabadgelyadooda iyo gabdhahooda cafiifaadka iyo sakadooda iyo inay rugni min arkaan islaam gutaan dadka ka hor imaanaya in laga difaaco in la laayaana asala ciddii laydayna waa ku ammaanaynaa waana ugu ducaynayna markii dhinacaa laga fiirshana ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa galmudug horey ma ula hadasheen oo ma tidhaahdeen dagaalkan joojiya wax dana oo idinkugu jira lama arko soomaaliya shisheeyaa kusoo duulay cadaan iyo madooba leh oo maraykanka ugu horeeyo danihiis inaad u oofisaan oo aad u dhimataan wax dana oo aakhiri adduun idinkugu jira lama arka eh howlihiina kala raacda adeer waa mahadsan tahay waa nidhi dadkana sidiisaba waxaa naga hadlinayaa ninbaa yidhi ale wadnagu maxaa kaa rugrugsiinaya markaasuu yidhi waxaa iga rugrugsiinaya sanbabaa wehelkeeya dadkaas qaraabo ayaa nahay markii dhalashada laga fiirsho kor baan ula hadalnay hoos baan ula hadalnay idaacadahan kala hadalnay shaybay shaqsiyan taleefon ugu dirnay inaysan dan soomaaliyeed difaaca inaan u sheegnay inay muslinimadoodu meeshaas ku baaba'daan u sheegnay inay gabdho soomaaliyeed qaraabo yihiin barakacinayaan u sheegnay inay diinta islaamka duulaan ku yihiinaan u sheegnay inay adduunyo iyo aakhiraba ka khayr badan tahay inay dagaalkan ka baxaanaan u sheegnay oo islaamnimadoodii ku baaba'day oo adduunkoodii ku baaba'ay oo dakana ka qaadeen hor baan ugu sheegnay haddana waan u sheegaynaa soomaalidu waxay idhahdaa tagta daayo timaata qabaa la yidhi haddeeraan waxaan leenahay war maandhooyow dhalashahaan wiilashannadii baa tihiin dadkii qaraabada aan nahay baa tihiin soomaali baan wada nahay gobolka mudug baan wada joognaa adduun iyo aakhiro wax anfaca ood ka gaaraysiin lama arko adinkoo shareecada islaamka duulaanko inaad dhimataan aakhirana naar iyo hoogaad ka qaadaysiin ilaahay kitaabkiisaaad la dirirsan tihiin dadkii aad ka dhalateen wanaaggoodaad diidan tihiin adinka tiinniibaad diidan tihiin caafimaadkiinnaad la diriraysaan nabadgelyadiinnaad la diriraysaan nuuc kasta oo adduunyaya aakhire lagu gaaroo nolosha bini'aadmiga ku jirtaad la diriraysaan maandhooyow ka waantooba iska dhaafa ha la dirinina shareecada islaamka ilaahay iyo kitaabkiisa iyo ummaddiisa lama diriri kartaan adinka unbaa meesha ku baaba'aya nabadgelyadiinnaad ku baaba'aysa gurigiinnaad ka fahmi doontaan adduunyadiinnaad ka fahmi doontaan waxaa u daliila maanta meesha maydkiinnii waran yahay wixii aad gaadiid wadateen laydinkaga qaatay gaadiidka waxaa idinka qaatana waa jundullaahi adinkuna uma aad jeeddaan waxaa laga yaabaa ciidamada idinla diriray inaad labajibaar uga badan tihiin laakiin waxaan maaragtay aada u quudaraynaynaa inay ilaahay subxaanah wa tacaala caradiis inku socoto dadka kitaabada ilaahay iyo nusuusta yaqaanina qofku mar hadduu ilaahay kitaabkiisa iyo dadka xambaarsan cadow la noqdona dee ilaahayou colaad u cadaysta ilaahayna cid la diriri karta lama arka maandhayskuw baaq baan idiin jeedinaynaa waa idiin digaynaa ka waantooba iska dhaafa awalan ilaahay wixii idinka haray ilaahay ha u toobad keeneen awalan ilaahay u toobad keena shacabkiina noqda haddaanan diin difaacayn walba shacab diintu ka nabadgasho noqda saasaan kula talinaynaa cod dheer iyo cod hooseba waxaan ku leenahay wallaahi uma wallaahi waa dhaartay meesha aad ku socotaan nolol adduunyo iyo mid aakhira horta haba sheegin mid adduunyana kuma jirto sidaasaan idin leenahay nimanka madaxda oo dagaalka idin soo gelinaya nin walba adinka idin fiirin maayo ilmihiina fiirin maayo mustaqbalkiina fiirin maayo jeebkiisuu fiirinayaa markuu meesha furintaa idin geeyo nin walba gadaal buu u noqonayaa markaas buu leeyaha waxbaan soo qabsanayaa waxa uu soo qabsanaya lama arkay xabaduu ka cararayaa jeebkiisana lacagtii qandaraaskii waa u go'oy adinkana dabkaa laydinku xaabeeyey shalaad ku dhammaateen meeshaoo afar iyo labaatankii bishii sideedeed maantana halkiibaad dhooban tihiin waxaan idinkula talinaynaa inaad caqligiinnu shaqeeyo inaad ka waantowdaan inaad garataan dantiinna inaadnaan hooyooyinkiinna ka oysiin inaadnaan aakhiradiinna gubin sidaas baan awalna ku nidhi haddana mar kale ku leenna haddii ilaahay idmo inkastoo aadan hogaamiye ciidan amase ee taliyo dagaal ahayn haddana waddanka soomaaliya dagaale ka dhacayeen ayaad muddo dheer ku nooleed oo marxalado kala duwan baad ee goobjoog u ahayd deegaanadan iminka dagaaladu ay ka dhaceen ee gobolka mudug waxaan arkaynaa ciidamadii dowladda federaalk iyo kuwa ee galmudug hadba in cagta la marinayo oo la laynayo wasiil baad la socotaa in lagu laayey qayca duleedkeedaad la socotaa in lagu laayey iminka ugu dambeysay camaaro duleedkeeda eber looga dhigay miyaanay maamuladaani xisaabtamayn oo aanay lahayn aragti odhanaysa war meeshaanay kuma qumana meel ciidan la dejiyo oo raggii aan cadowga isku ahayn baa deris inala ah oo gunmad ayay dhaqsi heli karaan ee sidaan aan wax ka bedelno oo walba aan gadaal u guranno mise waxaad leedahay iyaga tala ka magoodae meel kale ayaa laga hagayaa horta adeer inkastoon shacab nahay waxna waa fahmanaa indha wax lagu arkana waa leenahay dhaga wax lagu maqlana waa leenahay soomaalidu waxay ku mahmaadaan neef gowracni geeda kama waabto haddii maanta markii horeaan ku idhi tala soomaaliyeed meesha ma taallo tala soomaaliyeed hadday meesha taallo qaycad iyo camaara iyo bacadweyne iyo wisil in lagu le'daa meesha ma ma taallo istaraatiijiyad ciidanna ma taallo intaan ka fahansiisannahay cidda laga qabsanayaana waa ciddii deegaanka u dhalato shareecada islaamka ku dhaqmayday cidda qabsanaysaana waa wiilashoodiiyo maraykan fakarkood wada marka waxaan leenahay meesha dan soomaaliyeed iyo tala soomaaliyeed iyo soomaali maxaa u dana ma taale maraykanka maxaa u dana in muslin la dilo maraykanka maxaa u dana in shareecada islaamka la hor istaago maraykanka maxaa u dana in dadka shacabkaa la barakacsho maraykanka maxaa u dana in ummadda welwel iyo cabsi iyo qax iyo barakac lagu rido maraykanka maxaa u dana hay joogtaa ee dan soomaaliyeed maxaa u dana meesha ma taallo ayagana dani iguma jirto kuwa meesha ku dhimanaya kuwa soo dirayana wax yaroo sandareertaa ayaa loo sheegay marka hadda ka hor baa nin inta ila sheekaystay baan dowladdii maxamed siyaad barru ammaanay markaasaan yidhi adeer maxaad shaqahaad ka hidi waa kuu soo gaabinaya wuxuu u yidhi adeer anigu waalu saxad bara dowlad fiican aheedoo culummada xurmaydo anigu meydka reehel baan dhaqi jiriir oo shati u haystay marka dalkiisii soomaaliyeed nin raba inuu meydka ree hebel dhaqo ayaa gaalo gacanta u gelinaya oo raba dalka inay gaalo maamulato asaguna bureeye u qaadanaya inuu meydka ree hebel dhaqo micnaha waxay la mid tahay in maraykanka dantiis laga shaqeeyo danta soomaaliyeedna midka soo duulay iyo midka lagu duulay midna uusan ka shaqayn marka micnaheedu waxa weeye neefkii waxaa qalanaya maraykanka annaguna haraggaan rabnaa inaan ku qanacno walaalaheenna u dilaynaa dadka muslimiin u leehaynaa gabdhaha muslimiin u barakicinaynaa isku soo duubo wax dan soomaaliyeedii meesha kama jiraan feker soomaaliyeed kama jirto istaraatiijiyad ciidana kama jirto maraykankaa rabo weeye in camaare iyo bacdweyne iyo wasi lagu duulo waa intaasun dantu maamuladan hadda soomaaliya ka jira ee shisheeyaha la shaqeeya waxay adeegsadaan dacaayado ay u arkayaan in dadku ay u nuglaa karaan sida in dadka lagu yidhahdo dhulkiina difaacda yaan la idinka qabsane hadafkuna waxaa weeyaan in dadku ay ciidan maraykan noqdaan ayagoon is ogeyn maxay taha fariintaad u dirayso qabaa'ilada mudug degan qabaa'ilkan waxaan leeyahay qaraaboy adduunkan waa joogteen intii ilaahay inkugu talagalay intana ilaahay inkugu talagalay waa joogi doontaan dalkiina qabiil qabsanayahay ma jiro soomaalidu marka ay joogto qabiil qabiila bay ku dhaqantaa qabiilna qabiilu iska fiirshaa shabaab kenya iyo meesha mudug inta ka dhexaysa waa joogaan cid ay deegaankoodii ka barakacsheen ama gurye ka furteen ama ay qabsadeen ma jirto waxa ay wadaan in shareecada islaamka lagu dhaqmo adoo deegaankaagi jooga inaad shareecada islaamka ku dhaqantay doonayaan adoo deegaankaagi jooga inaad nabad ku joogtay doonayaan adoo deegaankaagi jooga inaad nabadgelyo ku seexatay doonayaan dadka maanta odayaasha oo qabiilaadka anigu aan ka dhasha ka soo jeeda waxaa laga yaabaa deegaanada hadda mudug ay ka joogaan oo xaqiiqa oo laga yaabaa maahane aan hubaa maalintii shabaab yimid labada nin oo ilma adeerka ninba geedu u maada jiray isagoo ninba ninka kale iska ilaalinaya maantana nin waliba nabaduu ku seexdaa qorigiisii meeluu geeya garan maayo waa horuu lunshay ama waaba gatay nabad waartaa ilaahay siiyey horta odayaashan waxaan leenahay oon u sheegaynaa shabaab annagaa la joogna wax dalah oo ay dadka qabsanayaan lama arko waxay u socdaan inay shareecada islaamka soomaaliya iyo caalamka kale gaarto maanta markay tuuladan yimaadiin dadkii deegaanka iska lahay hadday dad dhega u duleelaan yihiin ayagaa la rabaa shareecada islaamka inay tadbiiqsadaan oo ku dhaqmaan hadday madax laga noqonayo ka noqdaan haddii qaadi laga noqonayo ka noqdaan haddii xisbo laga noqonayo ka noqdaan oo iyagu ay hore u socdaan oo dad shareecada islaamku aysan gaarin oo ilaahay wuxuu u soo dejiyey laga yaabo inay maaragta si qaldan darag wax u gelsheen ay ka tiraan oo wanaagga ugu sheegaan dadka inay laayaan ma rabaan inay ilaahay kitaabkiisa ugu yeeraanay rabaan odayaasha waxaan leenahay dadka lagu howlgelinaayo shabaabaa caro qabsanaya shabaab meeshay qabsadaan guryaheedana qaadan maayaan dhul ka dhisan maayaan dekada ka furan maayaan war shareecada islaamka ha lagu dhaqmo hebelaa idiin qaadiya u xukuntama hebelna xisbaduu yahaye maaragta amnigiina ha ilaalisho nin walibana gurigiisa ha aado ninkii ganacsanaya ha ganacsado shabaab inta aanu ku aragna waa intaas qabiilaadka waxaan leenahay yaan been laydinku howlgelin dadkiiniya shabaab wada maamulaan dhibaato kuma qabaan annaga shabaab deegaanka aan joognana maamulaan wax colaad iyo dhibaataa kuma qabno deegaanay qabsaayaan maanaa arag guryahay dhisaayaan maanaa arag ree hebel meesha lagu soo guraayo maanaa arag bal dadkii deegaanka iska lahay inay soo sharfsharfaan oo ayaga wax ka dhigaan oo ay wax noqdaan oo dalka iyo dadka ayagu maamushaanay jecel yihiin qabiilaadka waxaan u baaqaya ayaan been laydin sheegin annagaa idinla hadlayna ciddii rabto imaanaysa waa ku soo dhoweynaynaa deegaanka sida loo kala joogaan tusaynaa qof waliba inuu gurigiisii degan yahan u tusaynaa qof waliba inuu badeecadiisii haystaan tusaynaa qofkii xoolalahaa xoolihiisii inuu dhaqanayo qofkii diin akhrisanayo diinkiisii akhrisanayo shabaab hawshood maanta waa ka badan tahay inay qabiil deegaan ka qabsadaane inay shareecada islaamka tadbiiqiyaanay rabaan shareecada islaamkana waa u wada dhalanay nagama xigaan haddana annagu marka shareecada islaamka xoogaa dibudhac nagu yimid yaan dadka been laga dhaadhicin qabiilaadka intaasaan ugu baaqayaa ka waantoomaan leenahay been yaan la idiin sheegin intaasaan qabiilaadkii anigu aan ka dhashan insha allahu tacaala oo reer mudug iyo guud ahaan dadka soomaaliyeedba ugu baaqaya kaasi wuxuu ahaa nabadoon xasan axmed nuux quuri oo ka mid ah indheelgaradka ku dhaqan gobolka mudug فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي iminkan waa xubinta dhuuxa qur-aanka oo ku dhaqan waxaa soo jeedinaya sheekh nuur macalin cabdiraxmaan خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقال الله سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت آه الله سبحانه وتعالى وحليه نف كاست geeriyey dhidhimi haddee haddii geeridaasu ay laga maarmaanto ruuxa ay dhaafayso noolaha oo dhan makhluuqaadka oo dhan haddii sidaa ku tahay naf kasta hadday sidaa ku tahay dadku geeridaas ruux ammaan uga jira ma jiro ruux uu ammaan uga jira geeridaas ma jiro taas waa inaan ogaano maxaan markaa aniga markaan rabo inaan geeridaas iyo arrimaheeda dhuuxo ee aan ku dhaqmo maxaa iiga aadan geeri baajisteeda adigu dhuuxin maysi kuna dhaqmayso ma baaji kartid laakiin maxaa kaaga aadan ilaahay wuxuu ku imtixaana intaadan dhiman xumaan iyo wanaagba waa ku imtixaana wanabluukum bishari waalkhayri fitna waxaan idinku jarribaynaa hon idinku imtixaanaynaa wanaagga iyo xumidaba gaalnimo ayaa albaabada taagan ilaa xumaan oo dhan gaalnima ugu weyn waxaa taagan wanaagiyaa taagan islaamnima ugu weyn wanaag oo dhan labadaasa alla bal midaad xula lahayd intaadan dhiman ayaad haddaba ka fikiraysa labadaas gaalnimadii waatan waa taallaa lacagay leedahay iduu la leeyahay ay taallaa adigana waxaa laga rabaa inaad waad dhimanaysaahe aadan islaamnimo waxaan hayn ku tegin le alla wuxuu idhi subxaanah wa tacaala markuu ka hadlayay in allaale inta adduunka ambabaxda ee aakhiro aada iyagoon wadan islaamnima gaalnimo wata berri waxay jeclaanayaan inay muslimiin noqdaan rubamaa yawaddu aladiina kafaruu low kaanuu muslimiin oo sidaasay u tamaniyan u rabaan inay islaam adduunka ka qaataan say aakhiro u badbaadaan adigoo marka geeri huri maysid laakiin saad islaamnimo marka geeridu ay kugu imaanayso islaamnimo adoo ku sugan ay ku ugu soo beegmi laheeday inaad dadaal iyo duca u gasho waa inta kula siman oo aayadaha ku saabsan iyo axaadiista ku saabsan sida loo diyaargaroobi lahaay inaad haddaba dhuuxdood ku dhaqanta waay saa darteeda allah wuxuu yidhi markuu ka hadlayay yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu allaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun hadhimana idinkoon muslimiin ahayn islaamka lagaa rabana waxuu yahay waa islaamka kitaabka ee sunnada sida allah uu tilmaamo rasuulkiisa uu tilmaamaah dadkii dhaqangeliyena nabi moxamed calayhi salaatu salaam iyo asxaabtiisa ridwaanul caleyhi muhaajiriin iyo ansaar islaamka noocaasa waayo islaamka alla ku leeyahay adoon wadan adduunyaha kasoo ambabixin aakhare anaa le anaa abuura anaiskale anaa u taliyee haddaad waxgarato adoon islaamnimo wadan oo sidii aan u raba ah waa sida kitaabka ee sunnada ay ugu tilmaaman tahay nabi moxamed calayhi salaatu salaam iyo asxaabtiisa ridwaanul caleyhim iyo fuliye u fahmeene u fuliyeene ha ka soo ambabicin oo isku soo dhiman mawdkii adugu kama fikiri karto adugu hadda ma baajisaa ma dib udhaa dibna uma dhigi kartid mana baaji kartid laakiin waxa kula siman waa inaad islaamnimada ku dhigtaa islaamnimada waa inaad ku dhigtaa aayaadku siday u tilmaameen waa inaad yan dhuuxda ku dhaqantaa hadday tahay axaadiista nabigu calayhi salaatu salaam siday u tilmaameen waa inaad yan dhuuxda ku dhaqantaa hadda nimanka lagu leeya maaniso waaye waa haddaba indheer garad waaye berri ayagaa qiraha markii jahanama saamigooda noqoto caqli haddaan lahaa lahayn ama wax maqli lahayn yaa asxaabu sicir ma ma naqanin ibliis ma raaci lahayn waqaaluu low kunaa nasmacu aw nacqilu ma kunaa fii asxaabi saciir walidaalika qoofka caqliga leh ee bani aadam caqliga alla siya haysa ruuxa ah shayddaan ma raaci karo geeri waxa ka dambeeyowna u tabaabushay saha ma garata alkayisu man daana nafsahu wa camila limaa bacda almowt ruuxa caaqilka ahoo waxgaradka waa ruuxa naftiisa la xisaabtama geeri way kugu soo socotaahe xaggee xaalkaagu maraa inuu ku xisaabtamo wa camila limaa bacda almowti geeri waxa ka dambeena uu shaqeeyo waalcaajisu dhabaalku man atbaca nafsahu hawaaha naftiisa ruuxii waxay xiisaysa daba dhigay wa tamanaa cala allaahi alamaani alla korkiisana yidi diilo ku yeeshay oo raba inuu yidhaah anigu jannaan gela asoo digtigaanama ku socda waxa qaatay oo hawadooda aan raacinyaa waay waa ruuxa allahu rabbulcaalamiina rasuulkiisii risaaladou la soo diro wuxuu rabaan qofka inyo dhuuxay ku dhaqmo amaa intii ka soo horta hawadooda u ilaah maxaa alla wuxuu leeyahay وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ربigii is-hortaagii qofka ka baqa in beri rabbi uu is-hortaagayo yowma yaquumu naasu lirabbi alcaalamiin ee markaa wanaha nafsa nafta u diida can ilhawa hawadii u diiday fa ina aljannata hiya alma'waa jannadii hooygiisa ah amaa midka kale hadda shaydaana u shuuqa baxay فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى لوات إذا كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهداتنا مركا إن شاء الله تعالى inaan dhuuxno ayaana laka rabaa dagaalkana lagaa deymaa ilaa islaamnimada lagaa celiyo walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yaruduukum can diinikum in istidaacu gaala idinka deymaysa dagaal hadday tahay hadal iyo hadday tahay howlba inay diinta islaamka idinka celiyaan intay ka timaado kuma daynayaan haddayba awoodaan qofka jaaniskaas ay ka helaaneh waa khasaareen waman yartadid minkum can diinih fayamuut wahuwa kaafirun faulaa'ika xabitat acmaaluhum fi dunya waalaakhirati ulaa'ika asxaabu nnaari hum fiiha khaaliduun annaajuuna man hum waa kuwa la halgamay ina aladiina aamanuu waladiina haajaruu wajahaduu fii sabiili illaahi ulaa'ika yarjuuna raxmat allahi kuwa in alla rumeeyey diintooda meesha ay ku haliskelaysay kala qaxay ee fii sabiilillahi ku halgamay kuwaasaa ah raxmadda ilaahay ku wareejeehaaya adiga waxba kaama saaree iyay haddaba diintaada siaad u difaaca leed halganka ku saabsan iyay kaa daahaynan ku rimaysidi walidaalika alla waxaa weli xataa haddaad rabto inaad iska dhimato ma dhima kartid adigu wamaa kaana linafsin an tamuuta ilaa biidni illaahi kitaaban mu'ajala saa darteeda dadkii wanaagsanayo alla oo weli inaad ku daytiin laydinka rabaa si kastoo loo laayo ma jilci jirin famaa wahanuu lima asaabahum fii sabiili illahi wamaa dacufuu wamaa stakaanuu wallahu yuxibu asaabiriin marka geeri waxaan haddaba rabnaa saxaabadii ridwaanlahi saasay u fahmeen saa darteeda dagaalka kama waaba jirin maxali geeri kama cabsan jirin waxay og yihiin inaad cid dib u dhigi karto aysan jirin walidaalika khaalid ibn lwaliid radia allahu canhu waxaa laga wariyay inuu wiri markuu xanuunkii arko u muuqda inuu geeriyo rabo oo wuxuu wiri intaasoo dagaalaan gala wiri korkayga meel fayow kuma taalo ama seef ama warar ama falaaraa ku taala wahaa ana alaana amuutu calaa firaashi firaashkaygaana ku dhinto wahayaa wiri falaa naamad acyunuljubanaa fulayada indhahooda waqaysan hurdino wari marka dagaal la galo haddaba geeri sooma dedejiyo dagaal laga baaqdana geeri ma daahiyo taasna intaas ayaan ka leenahay insha allahu tacaala ilahayna maaragtay islaamnimada annagoo ku sugan ilaahay hana oofsado walaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun nabigu wuxuu yihi sala allahu alay wasalam man kaana aakhiru kalaami laa ilaaha ila allahu dakhala aljanna kuwaas ayagoo afka ka yiri uurkana ka rumaysan addiimahana waxay farayso ay inay fuliyaan diyaar weyn kuwaas allah nagu daro والله سبحانه وتعالى أعلم
وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي dhowaan shir ka dhacay walaayadka islaamiga ah oo ay yeesheen qaar ka mid a odayaasha dhaqanka ayaa waxaa laga soo saaray digniino la xiriira inaan laga qaybgelin doorashada shisheeyuhu uu qabanqaabinayo ee loogu talagalay inay ka dhacdo deegaanada ay ka taliyaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu habeenadii tegay intiina inala socotay waxaanu daynaynay codadka qaar ka mid a dadkii ka qaybgalay iminka waxaanu idiin soo gudbinaynaa codadka odayaasha gedo ibraahim maxamed cigaal waa guddoomiyaha odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee gobolka gedo shirkan wuxuu ku aadan yahay waxaa looga hortagahayaa aas-aaska doorasho beenaadkaa oo ay meelaha ay maanta riddadu joogto ay ka qalqaalahayaan baa looga hortagahayaa mar hadday isu imaadeen nuqabadii soomaaliyeed waxaa soo baxay waxyaabihii ama horey odayaasha uga hadleen ama haddaba muuqdo inay ummadda soomaaliyeed oga digaan ummadda soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed dadka muslimiinta soomaaliyeed waa dad muslimiina waa dad diin ku dhashay waa dad diin kusoo barbaaray inay oga digaan doorasho beenaadka maanta laga wado degmooyinka ay haysata gaalada oo dalkooda lagu qaadanhayo oo diintoodii lagu bedelahayo oo khayraadkoodii iyo baddoodii lagu qaadanhayo oo dunyadoodii lagu qaadanhayo in looga digo waxaan leenahay haddaan odayaashii soomaaliyeed nahay soomaalidu ha is- ha ka digtoonaato aas-aaskaas beenta ah oon waxba ka soo bixi doonin kii horaan waxba ka soo bixin oo konton iyo kowda ahaa midkaanoo maanta boqol iyo kowda ana wax ka soo bixi doono oon adduun la-aan iyo aakhira la-aan ma- ahayn ma jirto dil baa ka soo socdo in la islaayo adduunka in la isdhaafiyaa ka soo socoto aakhira la-aan baa ka soo socoto waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed ilaahaygi subxaana watacaala idin abuurtay ka baqa wuxuu idinku addoonsadayna xasuusta ilaahay subxaana watacaala wuxuu leeyahay wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun jinni iyo insi cibaadaan u samaystay buu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu noo samaystay aan xasuusanno ayadana aan ku ekaanno aan qaadanno aan iska ilaalinno waxyaabaha khaladaadka ah oo beenta ah oo ay eh, gaalidu dhoodhoobayso ilaahay baa yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattabicuu khuطwaati shaydaan waman tabica khuطwaati shaydaan fainahu yaamuru bilfaxshaa'i walmunkar buu yidhi ilaahi subxaana wa tacaala shaydaamka jeexjeexiisa ha raacin uu leeyahy haddaad dad muslimiin aad tihiin oo iimaan laydinka helay iimaan dhab aad leedihiin shaydaanka jeexjeexiisa ha raacina shaydaanka jeexjeexiisa ciddii raacdo fainahu yaamuru bilfaxshaa'i walmunkar buu yidhi faaxisho iyo munkar buu amri buu yidhi ayadaasuuna godkii naarta kula dhacayaa ilaahay subxaanahu ka- ka baqaan leenahay ummadda soomaaliyeed ilaahay ka baqa doorasho beenaanta ha ku kahdoominaan leenahay waxba kama soo baxahayaan kooxda riddada soomaaliyeed waxaan leenahay eh, waxaa la yidhi timirta horaaba dab loo la'yahay waxaan u malaynayaa riddada eh, gaalada gaalada soo duushay abaar bay dalka joogtaa wax laga istifiiday iyo waxaad hadda kala kulanteeno wanaagana ma jiraan nin baa waxaa la yidhi ari la raaciyey kolkaasaa timir la siiyoo la yasahay ka dhigo timirta marka dab buu maalinkao dhan u xulahayay habeenkii waa asagoo soo asagoo watuu yimid oo dab waayey marka timir kalaa la siiyoo la yidhi casho ka dhigo kolkaasuu wuxuu yidhi tii maanta aan qaataanba dab ulahay waxaa weeye maalin walba tawxiidka kuwa loo qabanaya hanala cafiyo iyo kuwa meel cidla ah ku baaba'o iska dhammaado oo yaa waxaa weeye tii hore kuwii horaa dab loo la'ayo xal loo la'yahay haddee maantana ay fafaalaha muuqdo ma rajo badno waxaa la yidhi bahalka makaylaha ah wen- inuu ordahayo ma ogina markuu taagan yahay wuu wuu iskaduudaa geed buu intuu gollanka ku qabto iskaduudaa baa la yidhi marka asagoo qoraxeed jooga oo iskaduudahayo qoraxduna kulushahay yaa la yidhi dhaxanu ma jirtee bakayla maxaa isla kaduudaysaa markaasuu wuxuu yidhi xagaaga soo socda dabaysha imaan doonto baan isla kaduudahayaa buu yidhi cabsida aan ka qabo waxaan u malaynayaa afghanistan wixii ka dhacay waa arkayseen gaal meel kastoos maanta jooga wuxuu isla kaduudahayaa waxa ka soo socda soomaaliya meel kastoos joogo waa argagaxsanya maxaa maanta soomaaliya bariga africa maxaa ka imaan doonuu gaal maanta meel kastoos joogo wuu leeyahay jab baa ku dhacay haziimaa ku dhacday ilaahay subxaana wa tacaala baa gacmihii mujaahidiinta ku cinqaabay waa baabi'een nimankaas waxba lama joogaan eeraboorka muqdishona idinma qaado sidii reer kaabuul oo kale eeraboorka muqdisho kooxda riddada soomaaliyeed idinma qaada mana ka carari doontaan bannaan cidla unbaa lainkaga dhaqaaqi doonaa haddee maalinkaasna toobad lainka aqbali mahayo maanta isi soo dhiiba iska ka soo iska soo wareejiya nimanka la yidhaahdo ka soo baxa ee toobad baa laydinka ogol yahay cafis baa laydiin ogol yahay naftiinna iyo maalkiinna in la cafiyo diyaar loo yahay ka soo baxa meesha aad ku jirtaan oo gaalnimadaa ka soo baxa ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa usoo laabta hada wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullah sidoo kale waxaa asiguna munaasabadda ka hadlay nabadoon cabdulaahi ansaari oo ah afhayeenka odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee gobolka gado waxaan leeyahay een, duubab iyo ugaasyo iyo salaadiin iyo dadkii ahlu xalli walcaqdiga ahaayoo zucamada ahaa oo dhan baa la isu keenay intoodii badnayd sow ammaano ma wadaan dadkaan ammaanay dadkaan wadaan waxaan leeyahay marka ammaanada ayada ahaan rabaa inaan hal kala madax duqowdii la doortow dar alliya islaamnimo diinta aan isku raacnee ha dayicina ammaanada duqowdii la doortow dar alliya islaamnimo diinta aan isku raacnee u dagaalama shareecada duqowda saddexdaas qodob baan ku idhi tan kale waxaan rabaa inaan wax yar dadkan cadowga oo in badan laga hadlahayay ma badinayo aan milicsado gabay hadda badanna kuma dhihi karo laakiin waan untacabiri nimankan cadowga ah oo dalka ku soo duulay oo waxa ay samaynayaan ama ay sameeyeen aanan hadda gadaal ugu noqonayn oo intii hadashoo dhan ay ka hadashay iyo in kaloo badan iyo intaanahoo dhan lagaga hadlay gacmo hoorsi kaagama tagaan kumana guuraane geesayba yeeshaan hadduu waranka giirnayne dhagahay gufaystaan hadday geesiyaal heline garta ay dhegaystaanna waa gumc rasaaseeda buu yidhi hujaduu ku maalaa ninkii gada yaqaanaaye godin iyo warmuu kaga furtaa gaarishaa ximana waa sida afghanistan ikhwat ulcizaa xalay maydkan la wadaa u dambeeyey shalay galab maqhribkina istishaadiya xamar ka dhacday raxan murtadiin aha lagu waaya saaka markuu waaga baryeyna boqol wax ka badan oo guuto ahoo deganayd hubkoodina lagaa iyagana waa la gacan mariyey so wax weyn ma ah waxaan dhihi marka ayaga nin hadduu dadkiisiyo diinta uu ka gala dhagar inkastoo daruuraha ama uu dayaxa koro nafsaan dayne ma og tahay sida afghanistan loo soo qabqabtay biidni illaahi tabaaraka wa tacaala walaal hadlahayay baa yidhi garoonka muqdisho idinma qaado waa runtiis daalibaan garoon weyn baa laga lago looga xarooda ga muqdisho ma qabto garoon weyn ma qaado inta riddada ah ayagaan weli ku jiraa nudqada kaloon ayaga dhahaya waxaa weeye hamigaaga hadduu yahay haruub labada daan joogo ama nimaan halnaba kuu tarayn hadalkii yeelayso waa dadkan sii socdo ninka oo aqbalahayana isuma sheegayna waa wada og tihiin hamigaaga hadduu yahay haruub labada daan joogo weel aad buuxsatood qurqurisa hadduu hamigaaga yahay ama aad nima halnaba kuu tarayn hadalkii yeelayso hawo guusha laga maanacay baad ku haminaysaaye hubso oo ka joog yaan ibliis heella kuu tumin فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي waa hagaag iminkana waa wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaa soo jeedinaya sakriye cumar هو الكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت markaana ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaa si dardar leh ku soconaya dadka laga daadguraynaya garoonka magaalada kaabuul xilli muddo kooban ay ka harsan tahay ee wakhtigii shisheeyaha ay ka dhammaan lahaayeen ee guud ahaan garoonka garoonka diyaaradaha ee magaalada kaabuul ee caasimadda waddanka afghanistan waxaa weli ka taagan mashquul daran iyadoona ay soconayaan howlgallada lagu daadgureynaya dadkii la shaqaynayay maraykanka iyo xulafadiisa xilligii ay imaarada islaamiga afghanistan u qabatay in ciidamada shisheeye ay kaga dhammaadaan garoonka diyaaradaha ee magaalada kaabul ayay qaar ka mid ah dowladaha reer galbeedka ku dhawaaqeen inay soo afjareen howlihii ay dadkooda kaga daadgureynayeen ee waddanka afghanistan xukuumadda kanada ayaa ka mid ah dowladaha sida cad u sheegay inay soo afjareen howlihii daadgureynta ay ka wadeen madaarka magaalada kaabul dowladda maraykanka oo iyadana si weyn uga qayb qaadanayso howlahan daadgureynta ah ayaa sheegtay in saacado un ay ka harsan yahay xilligii la joojin lahaa howlaha ay ka hayaan garoonka diyaaradaha ee kaabuul ra-iisul wasaaraha dowladda ingiriiska ayaa sheegay in inta badan dadkii ay danaynayeen ay ka soo daadgurayeen waddanka afghanistan wakhtiga oo gabaabsi ah awgiisna aynan suuragal ahayn inay soo qaadaan dadka harsan aqalka cad ee looga arrimiyo maraykanka oo ka walaacsan wakhtiga yar ee u harsan ayay mas-uuliyiintiisu sheegeen in saddex iyo toban kun afar boqol oo ruux ay ka soo qaadeen magaalada kaabuul muddo afar iyo labaatan saac gudahood ah xoghayaha guud ee neto ayaa dhankiisa sheegay in si maalinla ah ay usoo daabuleen labaatan kun oo ruux kuwaas oo lagu soo qaaday buu yidhi siddeetan diyuuradood wuxuuna arrinkan ku tilmaamay mid ka mid ah daadgureyntii ugu adkeed ee xagga cirka ah dhanka kale diyaarad helikobtar ah ayaa ku burburtay waddanka mexico diyaaraddan oo ay saarnaayeen ugu yaraan labaatan ruux ayaa waxa ay burburtay xilli ay isku dayaysa inay soo caga dhigato waxaana dadkii saarnaa ku jiray xoghaye ka tirsan fayraha kurus fiideo lagu baahiyey internetka ayaa lagu arkayay diyaaraddan oo nooceeda uu yahay m a toban iyo toddoba oo dhulka kusoo dhacaysa xilli ay doonaysay inay soo caga dhigato qaybo ka mid ah diyaaradda ayaa waxaa soo gaaray burbur xooggan iyadoona qaar ka mid ah dadkii saarnaa ay ku dhaawacmeen wararkii ugu dambeeyey ee caalamkana intaas ayay ku dhan yihiin هو الكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت intaa yar aysan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka wax waraysyada oo qodobo kala duwan aydan ku maqasheen intaanu barnaamijkan lamid dib ugu kulmayno asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي